halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha mayna waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mida diyaargarowga arooska qoyska reer boqor oo wiilkooda dhowaan uu guursanaya gabar jilaa ah oo maraykan ah haway hooyadii diyaana oo ay guursadeen reer boqor waxay ahayd inan runtii dadka afrikaanka jecel dadka xanuunsanaya u taga wadamo badan oo afrikana ay runtii ay saacidaysay wuxuu ku doortaa isleeyahay qoftu waa qof aada qurux badan mida kale dumarka caqligaa lagu guursadaa karsidaa lagu guursadaa waxaa kaloo aad maqli doontaan qurba joogta soomaalida kanada oo lacag ka badan boqol kun oo dollar ugu deeqay dadkii ku barakacay fatahaadii webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ilaa lacag boqol kun gaaraysa ayaa midda iyagu hay-addu ay direen iyo midda aan soo aruurinay ayay ka afaysaa marka taasna waxaan ugu talagalnay in la gaarsiiyo dadka dhibaatadu ay soo gaartay oo u baahan mataqaanaa gargaar qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idinkuga haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka marka horese warkii dunida boqolaal ka mida taageerayaasha wadaadka shiicada ah ee dalka ciraaq muqtada al sadra ayaa isugu soo baxay wadooyinka baqdaad habeenkii xalay iyagoo u dabaaldegaya ku dhawaaqista natiijada qayb ahaan doorashadii baarlamaaniga ee dalka ciraaq guddiga doorashada ee ciraaq ayaa ku dhawaaqay in alsadar uu yahay ninka ugu horeeya ilaa iyo hadda musharaxiinta waxaana natiijada hadda la helaya ay ka timid kalabar gobolada dalka ciraaq al sadar uma uusan tartamaynin doorashada wuxuuse hormuud u yahay isbahaysiga ku guuleystay tiro badan oo codadkii baqhdaad ah guusha muqtada asadr waxay dhabarjab ku tahay ololaha dib u doorashada ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya haydar al cabaadi haddii guusha uu helo asadr oo ah nin kasoo horjeeda maraykanka waxay saameyn ku yeelan doontaa cidda uu noqon doono hogaamiyaha xiga ee ciraaq
fidiyow laga soo duubay amaba ay soo duubeen kooxda isis ayaa muujinaya muuqaal ay ku sheegeen wiil yar oo u dhashay dalka jejniya oo lagu soo eedeeyey inuu weerar argagixisa oo mindi ah u adeegsaday islamarkaana uu ka fuliyey bartamaha magaalada baris ee xarunta dalka faransiiska booliiska faransiiska ayaa ku sheegay ninka weerarkaasi lagu tuhunsan yahay magaciisu inuu yahay khamsad azimov oo ahaa muwaadin haysta dhalashada faransiiska waxaanu ninkaasi dilay hal qof isaga oo afar qof oo kalena dhaawacyo u geystay ka hor intaanay boolisku isaga toogan muuqaal dacaayada ah ee kooxda isis ay sii daayeen ayaa muujinaya in ay ninkan ku sheegeen inuu yahay amisof kaasi oo gashan koofiyad islamarkaana indhihiisa oo keliya ay muuqdaan waxaanu isagoo ku hadlayay luqadda faransiiska uu sheegaya inuu daacadu yahay ururka isis mas-uuliyiinta faransiiska ayaa xabsiga u taxaabay waalidka amisof iyo saaxiibadiisii ku dhowaa si ay su-aale u weydiiyaan amisof ayaana ku jiray dad ay dowladdu dusha kala socotay markii hore falal argagixiso ah looga shakisanaa balse may jirin wax dembiye ah oo toos uu u geystay
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington magaalada beledweyne in ka badan labaatan cisho ayay roobab iyo fatahaada ku jiraan iyadoo badi dadkii deegaana magaaladu ay ka barakaceen waxaana hadda weli ay ku sugan boqolaal qof oo isugu jira ganacsato iyo qoysas waxaanay sheegayaan in aanu jirin wax isbedel ah sidii fatahaadu ay ugu dhacday dadka qaarkoodna waxay go-aansadeen in magaalada oo ay biyuhu dhex fadhiyaan ay iska joogaan warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane dhowr iyo labaatan maalmood oo biyaha fatahaadu ay dhex warnaayeen beledweyne weli dadka magaalada kama aynquusan in ay dhex joogaan magaaladoodii faca weyneed ee beledweyne waxaa camiran dhiibatooyinka shaaha laga cabo kawaanada hilibka iyo suuqyada raashinkana dib ayaa loo furay iyadoo weliba dadku ay lugaha kula jiraan biyo haddana waxa ay sii wataan ganacsigooda goobaha waxbarashada ayaa weli hakad ku jira qaar ka mid ah dadka beledweyne go'aansaday in ay sii joogaan iyadoo weliba fatahaad ay jirto ayaa v o a u waramay magacayga waa cabdikariin xasan cabdulle waxaan ka mid ahay dadkii micnaha ee saameynta ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle ee soona noqonaya laba mar ayuu soo mar horena waa yimid biyihii badnaay mar labaadna waa yimaadeen alxamdulilah wax dhibaato ani shaqsi qoys ahaan igama soo gaarin magaaladii aan ku dhex jiraa anigii ilmahaygi magaalada ku dhex jiraa meel yaroo xoogaa taago aan biyo aan gelinna waan joogaa runtii magaaladu way furan tahay inkastoo meelaha ay saa'id u furnayn laakiin businesski waa socdaa oo qol kasta isagoo biyaha lugaa lagula jiro ayaa laga ganacsadaa qudurdaruurigiina waa la helaa ma macnaha doorta inaan magaalada joogo maadaama oo hadda guriga aan joogana uu qalalan yahay tasiilaadkii loo baahnaayna macnaha aan helaayo may haysato duruuf ah macnaha aan ku tago ceel jaala ama baadiyahaas kore aan ku aado waxyaalihii loo badnaa sidii noqon lehed maqaayad waa furanta haddii loo baahdo bibitadii cabitaanka laga ilaa korontadii waa haystaa waa haysanaa farmashihii waa macnaha waa furan yahay oo macnaha waa socotaa waxyaalaha daruuriga ahaa oo nolol maalmeedka ku xirnaynin macnaha waa shaqaynayaa suuqdii suuqii qudaartii hilibkii wixii dhan nolosha haysan jirna haysanaa alxamdulilah ganacsatada iibisa cuntada fudud ayaa waxay sheegeen in ay heleen macmiil ka badan kubii hore oo wax ka iibsada islamarkaana waxa ay sheegeen in ay shaqeeyaan goobihii ay ka adeegan jireen sida suuqyada ani magacaygu waa cali cilmi maxamed oo shee cali aan ku magac dheerahay biyaha waxay nagu jiraan muddo adiga labaatan casho haddayna ka badnayn marka xaaladeena ganacsi aada u wanaagsan tahay waxaa kaloo jirto micnaha waxaan ka ganacsanaa sida rootigo kale sabuuso oo kale wixii kaloo soo raaca xagge oo bur laga sameeyo o dhan oo biibita ah annagoo ganacsanayno lugaha biyaha waa kula jirnaa oo hawshiina waa noo socotaa alxamdulilah dhibka waa waxaasoo dhan waa helaa waa basasha hilibka burkii sokortii wixii oo dhan waa si wanaagsan waa inagu socotaa shaqada hadda alxamdulilah macaamiishii inkastay qaar naga tageen qaarkii kale nala jooga hadda hawsha nala wado dadka danyarta ah ee magaalada ku haray ayaa waxay rajo ka qabaan inay helaan gargaarkii loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle nabadoon dacar xirsi nuur guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa waxa uu codsanayaa in gargaarka bini'aadamnimo la gaarsiiyo dadka u baahan ayadoo aanan wax musuq maasuq ah lagu samayn labaatan habeenay lagu jireen biyihii hore biyaha haddaanu hune khamiistii ay soo galeen intii ay maalinkii hore kuwi ku joogeen hadda socdaan gooray bixi doonaan iyo goor kalena lama yaqaan dadka ummaddana weli maalintaasi biyihii yimideen iyo berge intii ka dhexayda dadka gudaha ku jiro wax loo keenay oo ilaahay abuura ma jiraan maxamed cabdulle qalaad shaati guddoomiyaha xaafadda buundaweyn ayaa waxa uu tilmaamay in xaafaddiisu dadka deggan ay ahaayeen xoogood ku nool balse ay waxyeello u geysteen biyaha fatahaadda ay webiga shabeelle xaafadda waxaa weeye boqolkiiba labaatan ayaa ka baxday sideedkii kale gudahay ku jiraan waxaan ognahay in xaafadaha magaalada ku yaalla wax walba ay wax soo gaarin ama yaraadana badnaadaan sababtii u soo gaarin waa xaafadda muddaweyn oo ay u imaan waayeenna waxaan ka rabnaa maamulka xukuma gobolka iyo degmadaba arrintaas wax aad u loo dhibay noqotay oo macnaha ummaddoo dhan isweydiinayso waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka inay xaafadda yimaadaan say u arkaan dhibaatada taalla dadka xaafadaana kul bulotabet waa dadka xooggooda ku nool oo tobankii ay maalinta soo shaqaystaan habeenkii karsada wax labaatankaa habeenna wax laga soo shaqeeyey wax kalaga shaqeey ma jiraan mayd ayaa yaalla oo shala duugna oo maanta duugna oon berri duugayno haddana qaylihiisuna dul saaran tahay meelnu aadnana garamayno oo ilaa xaggii ahayn waxaan idka codsanaynaa maamulka iyo xildhibaanada qaranka ee jooga gobolka oo hal guri ku xidhan inay xaafadan yimaadaan ay arkaan maydkii dhibaatada taalla xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haddaba xildhibaanada aqalka sare ee ka soo jeeda maamulka hirshabeelle ayaa deeq lacag ah oo ay iska soo ururiyeen afar iyo kontonka xildhibaan ee ka kooban yahay aqalka sare ee soomaaliya waxay ku wareejiyeen maamulka magaalada beledweyne si wax loogu qabto dadka fatahaadahaasi ku waxyeeloobay deeqdan lacageed oo gaaraysa ilaa konton kun oo dollar ayay xildhibaanada aqalka sare ku wareejiyeen maamulka gobolka hiiraan si loogu biiriyo kaalmooyinka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay fatahaadaha ku dhuftay magaalada beledweyne senator maxamed cismaan faarax ayaa ka waramay waxyaabaha ay ku arkeen magaalada beledweyne iyo halka ay ka timid lacagtan ay ku deeqeen annagu waxaan nahay muxuu ahaa senatare ka soo jeeda gobolka hiiraan oo laga doortay muxuu ahaa hirshabelle xanuun gaarah ayaan u qabnaa in dadkeennu maantu ay fatahaad gaarto taas ayaa waxay keentay in aan ka dhex qaylinno golihii aan ka tirsanayn oon wakiilka idinka ahay in mataqaanaa aan annagii mushaharkeennii aan wax ka soo goyno lacagtan aanu wadno aan wareejinayno waxaa soo dhiibay konton iyo afarta senator oo aqalka sare ku jiraan waxayna ka gooyeen mushaharkooday ka gooyeen waxaan maqlayaa anaan nahay annaga dadkii ugu horreeyey oo lacag caddaana halkan keeno laakiin meediyada wax badan waxaan ka maqlay lacago badan oo la yaboohay dowladda dhexe oo tiri mataqaanaa hal milyan aan bixinay gobolka banaadir oo yidhi boqol kun aan bixinay waxaasoo dhan ay iska noqdeen mataqaanaa wax iska riya oo kale ah waxaan mar labaad baaq u dirayaa dowladda dhexe ballanqaadkii ay qaaday inay ka soo gaarto indhaheenna saakay waxaan soo saarnay dhib aan runtii laga sheekayn karin biyaha jidka maraaya waa ka xoog badan yihiin kuwa webiga ku jira dhibka meeshan yaalla waxaa soo socda dhib ka sii daran biyahaani cudurray keenayaan cudurradaasay keenaan waa cudurro faafaya dadkiina mataqaanaa halkaasay mataqaanaa ku dhammaanayaan in hortag wasaaradda caafimaadkaan faraynaa hay-adaha samafalkaan faraynaa senator cismaan axmed mucow oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deeqda lacagta ku wareejiya maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu cod dheer ku yidhi in xaaladda fatahaadda beledweyne ay ka khatar badan tahay sida loo malaynayo waxaan leeyahay hiiraan waxbaa sheekay ahayn laakiin sheeka way dhaaftay waxaan baaq u dirayaa dowladda federaalka soomaaliya arrinta hiiraan inay si mugla u fiiriso way dadaashay lacag bay ku yabooday laakiin yabaho lacagtiin dabcan kuma filna intaas maxaa yeelay biyihii waa isoo tareen shalay in laba qof meydkeeda laga soo qaaday meelaan laga soo qaaday nolo sheegay daraad inay gaari cagab ku gudoontay intaas qof ku dhintay nolo sheegay biyihii waa soo socdaan aad bay biyuhu soo socdaan waxaan leeyahay gobolka hiiraan soomaaliya maanta annaga haddaan nahay laba aniga iyo walaalkii senator maxamed cismaan waxaan wakiil ka ahayn aqalka sare ee soomaaliya aqalka sare maanta soomaaliya deeq soomuu dhiibin laakiin waa naftaada ka qaad naftaada u qaada waay dee qofaad jeceshahayn wax weyn iyo wax yaroo isku kaa mid shacabka soomaaliyeed oo meelba joogo shanta qaarada joogo ganacsada soomaaliyeed nin walbow maanta hiiraan maanta waxaa lagu baahan yahu garab istaaga gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed maalin sufurow ayaa labada senatar u ballanqaaday in lacagta ay ku deeqeen ay gaari doonto halkii ay ugu talagaleen labada senatar ayagoo ka wakiila gaar ahaan aqalka sare ee senadka waxay noo wadaan deeq lacageed oo dhan konton kun oo dollar lacagtaasi waxay ka soo ururiyeen iyaga nafsadooda waxaan dhihi karaa waa deeqdii ugu horreysay oo si toos ah gacanta ganacsatada iyo maamulka iyo dadka waxgaradka ah ree hiiraan si toos ugu soo dhacda idinku qiimayn mayno lacagta inta ay la eg tahay waxaan idinku qiimeynaynaa waktiga aad ka soo jawaabteen waxaan idinku qiimeynaynaa meesha aad wax ka keenteen waxaan idinka ballan qaadaynaa meesha aad ugu tala gasheen dadka dhibaataysan mid walba midka kale midku intuu ka dhibaato badan yahay inaan lacagtaasi ugu danayno oo aan ku bixinno oon ku badbaadino waxaan idiin ballan qaadaynaa mar kale hal doolar oo kastoo lacagtaas ka mid a meeshu ku baxaya inaan social mediah la wadaagno xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kalena soomaalida ku nool magaalooyinka ottawa iyo edmonton ee dalka canada ayaa lacag ururin u sameeyey dadka ay waxyeelada kasoo gaartay fatahaadda webiga shabeelle ee gobolka hiiraan waxaanay sheegeen in ay u diyaariyeen lacag ka badan boqol kun oo doolar wariyaha v o e da ee magaalada toronto xuseen xaaji nuur ayaa warbixintan noo soo diray gurmadka ayaa lagu sheegay sidii sida ugu dhaqsaha badan looga jawaabi lahaa dhibaatooyinka ay sababeen fatahaadda webiga ee gobolka hiiraan soomaalida ku nool magaalooyinka ottawa iyo edmonton ayaa sameeyey lacag ururin wax looga qabanayo dhibaatooyinkaasi cabdiqaadir tahliil iyo sheekh abuukar nuur ayaan ka waraystay lacag ururintaasi cabdiqaadir ayaanse ugu horreyn wax ka weydiiyey gurmadka ay sameeyeen markii miidiyaha aan ka daawurnay dhibaatada maxadigaa leh waxaan ku khasbanaanay in aan bal wixii annaga shacab ahaan karaantayaga ah bajoogta aan magaalo magaalo isku xil saarno magaaladan ottawa ayaa maaragtay ilaahay mahadii aan abaabulnay oo aan hormood ka noqonay inaan maaragtay isugu yeerno waxgaradkii dhibaatada meesha jirtana mataqaanaa aan ka wada hadalno iyo sidii dadka walaalaha iyaga a loogu gurman lahaa ilaahay mahad ha ka gaarto oo aad meel fiican bay maaragtay noo martay dad badan oo waxgarada ayaa maaragtay ka jawaabay codsiga aan u jeedinay waxaana haddii ilahay kulmahayo fundraisingkana eventigana noo sponsor gareeyey hay-addan human concern international ilaa lacag boqol kun gaaraysa ayaa midda iyagu hay-addu ay direen iyo midda aan soo aruurinay ayay kaafaysaa marka taasna waxaan ugu talagalnay in la gaarsiiyo dadka dhibaatadu ay soo gaartay oo u baahan mataqaanaa gargaarka wax cad baana haddii ilahay kulmahayo dadka la gaarsiin doonaa oo la documenti garayn doonaa dalkan canadana dal sida soomaaliya ama aha waa dal transparenty waxa mataqaana la aruuriyey iyo meesha ay gaaraan intuba waa inay maaragtay wax documenti garaysan oo cad ay yihiin hay-addaana mataqaanaa markii aan soo ururinay sidaan kuu sheegay sponsor garaysay oo mat- horeyna usii datay mataqaanaa horumarin intii kalena diraysa wixii meeshii ay gaarsiiyeen iyo meeshii dal loogu talagalay inay gaartana mas-uuliyadda hay-adda iskale sheekh abuukar nuur waxa uu tilmaamay in soomaalida reer edmonton iyagoo culays badan uu saaran yahay haddana ay ka jawaabeen dhibaatooyinka uu sababay fatahaadda barnaamijkaasi gurmadka ah wuxuu ahaa dareen ay dadkii edmonton ku noolaa soo galay markii idaacadaha ay soo baahiyeen dhibaatooyinkii ka jiray beledweyne marka dadkii markay arkeen dhibaatooyinka beledweyne ku jiro ayaa waxaa dhacday inuu yimid dareen ah waajibaadkeena muxuu yahay haddii aan nahay shacbiga ku nool magaalada edmonton marka dareenkii yimid ee la arkay dhibaatooyinka meesha ka jira iyo duruuftii hore ee jirtay oo ahayd muddo aan dheerayn in dhaqaale la aruuriyey iyo iyadoo magaaladii edmonton dhaqaalaheedii sida hore uusan ahayn ayaa waxay keentay inay dadka xoogaa ay aamusaan oo la aamuso oo qof walba usu yidhahdo dadkii waan u jirnaa laakiin duruufihii way adag yihiin laakiin shacbi meesha degan oo dareenkooda hayn kari waaya waxay ku dhaqaaqeen in ay fadhiyo la sameeyo laga hadlo arrintani iyo sidii wax looga qaban lahaa taa waxay dhalisay muddo usbuuc gudaheed in lagu sameeyo oo lagu abaabulo kaalmeyn loo kaalmeynayo walaalaheen meelahaas ku waxyeeloway marka kaalmeyntii ayay ahayd waxa xalayto meesha ka dhacay oo ahaa inay ka jawaabaan dareenkii ahaa dhibaatada meesha taallo annagoo ka hadlayna duruufahaasi aan hore usoo sheegay ayaa waxay dhalisay haddana wakti yar in ay lacag toddobiyo kun ah lagu aruuriyo halkaasi waxaanu ku dadaalaynaa inay gaarsido shacabka meesha joogo waxaana ugu talagalnay inay dad aan isleenahay waa dad ka naxaya shacbiga reer beledweyne oo inay meesha tagaan oo dad reer edmontonian ay ku jiraan oo magaalada muqdisho hadda jooga oo edmonton ka tegay inay ka qayb qaataan meesha ay tagaan dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga ayaa sababtay in dad badan ay ka barakacaan deegaanadooda xuseen nuur xaaji v o a toronto
aroor walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan dadka degan magaalada los angeles ee gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa megan markle oo ah gabadh filimada jisha waxa ay ku xusuusanayaan inay tahay gabadh dadka caawisa oo sidoo kalena ka dhex muuqata halka ay taagan tahay toddobaadka dambe ayaa haddaba waxaa dhammaan dunidu ay daawan doontaa markal oo si rasmiya u noqonaysa marwada uu guursanayo wiilka doobka ah ee qoyska reer boqor prince harry oo dadka badankiisu ay u arkaan inuu yahay nin nasiib badan haddaba sidee los angeles iyo londonba looga arkaa guurka lamaanahan falastiin axmed iimaan ayaa warbixin amuuraha ku saabsan inoo haysa
shukaansi ku bilowday qaab ay dad asxaabihii isbareen ayaa brince harry iyo markle waxaa dhowaan ay gaari doonaan in dunidu ay daawato labadan oo si rasmia isku guursanaya nolosha markle ayaa ka soo bilaabatay magaalada los angeles oo ay kaga biirtay hollywoodka halkaasoo ay sidoo kalena ka aaday dugsigeeda sare oo ah iskuul katolig ah mid ka mida macalimiinteeda oo lagu magacaabo christina knutson ayaa ka waramaysa sida ay nolosheeda shaqo usoo dhistay I was actually showing her speech to the UN um, before she got engaged to Prince Harry, simply because here's an alum who's gone out. she has waxaan a tusayay wonderful career, ardayda khudbadeedii un-ka ka hor inta aysan alkuman prince harry waayo waxaa jira wax cad oo la arki karo waana inay xirfad wanaagsan soo dhistay waxay ahayd qof guul weyn gaartay waxaana ay leedahay dareenka ah waa in aan dib ugu celiyaa bulshada kaalmada aan awoodo balse waxay christina sheegtay in ay markal tahay qof isku kalsoon oo dibadda la taagan kalsoonidaasi qiimahaasi ay leedahay markal waxaa sidoo kale ku raacsan macalimad kale oo dugsiga sare u dhigaysay oo lagu magacaabo maria bolia My first thought really truly was, he is so lucky. He has- wixii ugu horreeye ee aan ku fakeray waxay ahayd dhabtii inuu yahay wiilkani mid nasiib leh fakarka ma haysta gabadhan inkastoo maraykanku u arkaan in prince harry uu yahay nin nasiib leh haddana warbaahinta ingiriiska ayaa si weyn u hadalhaya arooska prince harry iyo megan markle iyagoo guud ahaan dalkaasina ay ka tahay wax cusub in gabar carmal ah ama guur hore u soo martay ka da'weyn wiilka kana timid dal kale islamarkaana mid ka mida waalidiinteeda uu madow yahay in ay guursato wiil reer boqor ah wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli oo si weyn ula socday waxyaabaha ay warbaahintu ka qorayeen sheekada la xiriirta guurka labadan lamaane ayaan waxa aan weydiiyey bal inuu noo dul maro meelaha ay warbaahintu ku dul istaagayeen warbaahinta dalkan britain marka laga la- laga hadlayo jaraa-idka iyo marka laga hadlayo eh, idaacadaha kale ee i t v ama b b c ama channel four runtii si weyn ayay uga hadlayaan eh, gaar ahaan marka laga hadlayo b b c doo kale barnaamijyo oo taxano ah oo documentary ayay ka sameeyeen sababtana waxay tahay en, dalkan marka dee guud ahaan la eego dadkan reer boqorka ah inay kusoo biirto qof en, madow wax u galeen waxaa loo arkaa wax runtii aada iyo aad u xoog badan dalkan britainna guud ahaan marka la eego waa la socotaayo waa dal en, dadyago kala duwan ay ku nool yihiin oo dad madoowa iyo dad eshiyaana iyo eh, dad muslimiina iyo dadkii cadaanka ah guud ahaan ay ku nool yihiin marka waxa ugu muhiimsan ee loo arko waxa weeyaan inay waxaan tahay wax taariikhi ah inay tahay wax oo runtii isku soo dhaweynaya dadyooga kala duwan diimaha kala duwan dhaqamada kala duwan dad badan ayaa u arkay in prince harry oo ay dhashay amiiraddii diana in hooyadii uu ka hidda raacaya furfurnaanta iyo in xiriir lala yeesho qof ka baxsan bulshada ay reer boqor la xidhiidaan maadaama iyada lafteeda la sheegay inay xiriir la lahayd nin asal ahaan afrika ka soo jeeda waa kan ducaale ciise yuusuf oo ka mida soomaalida ku dhaqan london ee sida weynna u taageera prince harry Em, arrintana waa arrin ay sababtay em, hooyadiis Em, saad la socoto diana oo ay guursadeen reer boqor harry hooyadii Em, waxay ahayd inan runtii dadka afrikaanka jecel dadka xanuunsanayo u taga eh, sometimes contact body contact wax la yidhaahdo ay gacanta ay ka sheeki ay- ay ka salaami jirtay Em, wadamo badan oo afrikana ay runtii ay saacidaysay wadamo angola Em, wadamada ayay tagtay oo runtii line mine ay meel walba ku jirtay oo runtiida laftigeeda ay gacanteeda ay kusoo saaraysay marka gabar aada iyo aada u fiican oo dadka afrikaanka jecel bay ahayd sidaa daraaddeed ayaa waxaa laga yaabaa inay influence ay hooyadii gelisay eh, in inuu inuu inuu gabadhan ku jeclaa midda kale eh, iyada inanta laftigeeda dadka afrikaankaabay iyadana laftigeeda caawinaysa waa qof eh, maaragtay charity leh ama u shaqaynaysay runtiina waxay ahayd qof lasoo furay oo aktarad ah laakiin waxaan oran karaa waxa uu ku doortay anigu koley nin dhalinyarada laftigeeya Eh, wuxuu ku doortaa sileeyahay qoftu waa qof aada u qurux badan Eh, mida kale eh, dumarka caqligaa lagu guursadaa kartidaa lagu guursadaa Eh, inankaana waa inan ka duwan runtii marka aad fiiraysid Em, eh, inamada kale ee reer boqor
inkastoo ay l a iyo london u dhaxayso sagaal saacadood haddana waxaa la filayaa in dad aad u badan ay daawadaan xafladda arooska prince harry iyo megan markle kuwaasoo ay ku jiraan ardaydeedii iskuulka la soo dhigatay macallimiinteedii iyo taageerayaasheeda falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duday halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna miisigaasi idin soo gaadhayaa wuxuu hordhacu yahay heestii dadabgal ee faadume cabdilaahi kaahin maandeeq iyo daa'uud cali masxaf cododkaasi dahabiga ah ee faadume cabdilaahi kaahin maandeeq iyo daa'uud cali masxaf ayaannu idinku dhaafaynaa dhegaystayaal intaynu mar kale kulmayno waa falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
That.